bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen waxaan u wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacraad iyo hadalsan ee magaalada muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kalaya arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xiran tahay. war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabuur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa waanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen waxaan u wanaagsan ayaanu hawadeeda idinka leenahay akhyaartaana dhegeysataay meel walbo aad joogtaan caawa waa habeennimo axad ah isniin ay soo geliso taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha januari sanadka laba kun afariyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee muqdisho waxaa ka mid noqon doono banaanbaxyaal waaweyn oo maanta ka dhacay magaalooyinka lughaye iyo seelac iyo boorame ee maamulka somalilan banaanbaxyadaasi oo looga soo horjeeday damaca dowladda etoobiya ay ku wajahaan biyaha soomaaliya haddaba waxaad ila wadaagi doonaa warar iyo macluumaad ku aadan sidoo kale waxaan idiinsoo gudbin doonaa wasiirkii difaaca ee somalilan oo caawa isku casilay heshiiskii badda ee ay xukuumadda madaxweyne muuse biixi ee la gashay dowladda etoobiya wasiirka wasaaradda difaaca ee somalilan oo faahfaahin ka bixiyay sababta ee sida gaarka uu isugu casilay kana hadlay arrimo badan oo ku aadan damaca qaawan ee dowladda etoobiya ayaanu caawa barnaamijkeenna kusoo qaadi doonaa qodobada kale aan idiin soo gudbin doono wareegga wararka dalsan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doono xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo si adag kaga hadlay xaaladda adag ee ka taagan deegaanada somalilan iyo heshiiskii adis ababa ku dhex maray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya doctor abiy axmed xildhibaanadan oo maanta shir jiraada ku qabtay magaalada muqdisho ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaa idila wadaagi doonaa faahfaahinadii ugu dambeeyey doorashooyinka puntland oo markaasi lagu wado maalinta biritaha magaalada garowe ay ka dhacaan doorashada madaxtinimada ee maamulka puntland waxaan idila wadaagi doonaa khudbadaha musharaxiinta iyo weliba madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni maanta ay jeediyeen ee ku aadan doorashooyinka puntland caawa ayaad barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan dowladda federaalk ee soomaaliyana waxay faahfaahin ka bixisay howlgallo aad u culus kuwaasi oo lagu ekeeyey saldhigyo shabaab ay ku lahayeen gobolka mudug tirada dagaalyahanada ee lagu dilay howlgalkaasi waa imisa caawa ayaanu kusoo qaadi doonaa barnaamijka wareegga wararka isla mida waxaan idila wadaagi doonaa haddii rabi laga helo abaanduulihii ururka siddeed iyo tobanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya aan idhaahdee abaanduulihii ururka siddeed iyo tobanaad ee ciidamada kumaandooska gorgor oo maanta lagu aasay magaalada muqdisho kadib markii uu ku geeriyooday dagaal qaraar oo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dagaalamayaal shabaab ku dhex maray gobolka mudug ee soomaaliya caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa warar iyo macluumaad arrintaasi ku aadan macluumaadyadaasi wixii nagu soo koray ayaad barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan wararka puntland ee doorashooyinka ayaanu si gaara diiradda u saari doona haddii rabi laga helo iyo xaaladaha laga soo warinaya deegaanada somalilan ee la xidhiidha arrinta shacabka dibadbaxyada dhigay islamarkaasina ka gadooday damaca qaawan ee dowladda etoobiya ay ku doonayso biyaha soomaaliya waa farsamadii cabdiwahaab cabduqaadir xasan mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada wareegga wararka dalsan
kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo xumaan infajigan ayaa laga rabaa
waa hagaag dhegeysa waxaad lenahay saaxiibayaal habeen wacan wanaagsan meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhagaysanaysaan muujada hirka dheerkeedu yahay kun iyo sagaashan dhibic shan megaartis qaba ugu horeeya barnaamijkeenna ayaanu caawa u gudageli doonaa wararkana waxaanu ku bilaabi doonaa fafaahinadii ugu dambeeyey kacdoon bulsho oo ka qarxay ee qeybo ka mida deegaanada somalilan gaar ahaan gobolka owdal banaanbaxyaal waaweyn ayaa maanta lasoo warinayaa inay ka dhaceen magaalada boorame ee xarunta gobolka odal ee soomaaliya halkaasi oo banaanbaxyada dadka dhigaya ay kasoo horjeedeen heshiiska magaalada adsaaba ee dalka etoobiya ku dhex maray hogaamiyaha somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya doctor abiy axmed kaasi oo qeybo ka mid ah badda soomaaliya uu qalinka ugu duugay dowladda waddanka etoobiya dadweyne aada u caraysan ayaa maanta isugu soo baxay fagaarayaasha waaweyn ee gobolka owdal ee soomaaliya iyaga oo sheegayey in ay si weyn u diidan yihiin damaca qaawan ee dowladda etoobiya ay ku wajahaan dhulbadeed dhan labaatan kilomitir oo ay ku doonayso inay ka hesho biyaha soomaaliya labaatankaasi kilomitir oo aanan la cayimin haddii ay tahay labaatan kilomitir isku wareeg iyo sidoo kale haddii ay tahay ama halka ay dhacdo labaatankaasi kilomitir waxaana dadyowgan isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka gobolka oodal oo ay boorame ugu horeyso ayaa waxa ay ku dhawaaqeen ama ay muujinayeen oo ay ku didmada dadweynaha reer oodal ee dhanka ka ah damaca qaawan ee dowladda etoobiya iyo heshiiska madaxweynaha somalilan uu la soo galay doodbaxyaashan ayaa iyagu dareenkooda cabirayey waxaana ay muujiyeen siday kaga soo horjeedaan dhamacaasi dowladda etoobiya sidoo kale dadka ee dibadbaxa dhigaya ayaa eedeemo culculus u jeedinaya xukuumadda muuse biixi cabdi iyagoo sheegaya inay ku fashilantay ama ay ku tilmaamayeen aan yidhaahda inay fashilantay kadib markii qeybo ka mid ah ee biyaha soomaaliya u gacan gelisay dowlada shisheeye siday hadalku dhigeen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa horaanta toddobaadkii naweedaartay waxa uu heshiis isaafgarad ahaa magaalada sababa ee dalka etoobiya kula sixday ra-isul wasaaraha etoobiya doctor abiy axmed kaasi oo etoobiya ee ugu saxiixay dhulbadeed labaatan kilomitir ah sibaa layidhi saldhig ay uga dhigtaan ciidamada badda etoobiya walow dowladda waddanka etoobiya maray heshiiskaasi faahfaahin ka bixisay ee sheegtay in lagu hayo laga siiyey badda ay doonayso iyada oo ay ku jiri karaan bad iyo beriba damaca dowladda etoobiya ku aadan inay qabsato heshiiskan ayaa waxaa si weyn uga gu- hor yimaaday dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana ay ku tilmaamtay damaca qaawan ee dowladda etoobiya xadgudub ee mid ku ah qarannimada iyo madaxbanaanida jamhuuriyadda soomaaliya islamarkaasina uu ahaaba damac mar walbaba soo jireen ahaa oo ay weligeedba ku taamaysay dowladda waddanka etoobiya xubnaha eh, mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya oo madaxweynaha dalka ugu horeeyo ayaa dhammaantoodba si isku mida uga falceliyay arrintan waxaana ay eh, dhammaantood mowqif mid ay ka qaateen damaca dowladda etoobiya ee ku wajahan inay eh, qeyb ay ka hesho biyaha soomaaliya si kastaba ha noqotee dibadbaxyadan ayaa imaanayo maalin uun kadib markii uu dib ugu laabtay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi magaalada hargeysa halkaasi oo uu ka sheegay ee, arrinta la xidhiidha damaca dowladda etoobiya iyo heshiiskii ay wada galeen balse ee, dadweyne badan isagoo la hadlayay madaxweynaha somalilan waxa uu sheegay in heshiiska ay xukuumadda hargeysa la gashay magaalada sababa amaniiraadi ama maamulka ama ee, dowladda etoobiya waxa uu sheegay inuu yahay mid etoobiya bad lagaga kireeyay oo aanan la siinin sida hadalka ugu dhigay hogaamiyaha somalilan dhinaca kale ee, arrinkan waxaa si weyn uga hor yimaaday qaar ka mid oo xubnaha wasiirada ee somalilan waxaa xubnaha sida adagka uga hor yimaada ka mid ah wasiirkii gaashaandhigga ee somalilan isaga oo iska xasilay ee, xilkii uu hayay xukuumadda hargeysa cabdiqani maxamuud caateeye oo ahaa wasiirkii difaacayay somalilan ayaa lasoo sheegaya inuu caawa si deg deg isku xasilay islamarkaasuna iska xasilay xilkii uu ka hayay xukuumadda somalilan oo waxa uu maruu warbaahinta ee kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxaa wax laga weydiiyey sababta uu isku casilay waxa uu ninkan uu sheegay in casilaadiisu ama iscasilaadiisuba ay daaran tahay inuu kasoo horjeedo heshiiskii somalilan ay la gaadhay etoobiya islamarkaasina salka ku haya arrimaha badda soomaaliya wasiir cabdiqani caateeye oo eh, ka soo jeedo gobolka saylac ee somalilan ayaa eh, si adag waxa uu dareenkooda la qaatay dadka reer saylac islamarkaasina waxa uu shaaca ka qaaday in mar walbaba diyaar ugu yahay in uu muujiyo dareenkiisa ku aadan sida uu kaga soo horjeedo inuusan aqbalin damaca etoobiya ee ku aadan qorshaha ay ku doonayaan biyaha soomaaliya hore ayay etoobiya u haysatay qeybo ka mid a badda soomaaliya iyo weliba berigaba anirahdi hore ayay etoobiya u haysatay buu yidhi ee, qeybo ka mid ah ee, dhul inaga maqnaa haddii aynu soomaali nahay maanta in la yidhaahdo bad ayaa labaatan kilomitir ka qaadanaysaa yeelimayno anigoo joogana imaamayaan etoobiya ay- etoobiya ayuu yidhi wasiirka difaaca somalilan cabdiqani caateeye Ee, waa kan qayb ka mid a hadalkiisa oo uu kaga hadlay caawa isxasilaadiisa iyo waxa keenay
tan imakay taada waa mid qof kasta oo soomaali ah amba laasacaanood ha joogo amba goday ha joogo amba xamar ha joogo amba cali sabiix ha joogo amba hargeysa ha jooge mid aanu u galayn inuu xabasho dhulkaan yimaado Ee, xoogaan helin waa iyaguna ay leeyihiin waa inay dhulkay qaataan horena u sheegeen waayo abi wuxuu yihi dhul bad waa inaan helnaa amba aan ku helno xeelad oo nabadgelyo ku helno amba aan xoog ku helno waa in aan bad ka helnaa reersiiga laba qowmiyadood buu qaato oo- oo oo ku nool geeska africa wuxuu yihi canfar buu qaatay iyo soomaali wuxuu yihi canfarta soomaalida ku nool kenya way bad bay leedahay kuwa soomaaliya ku nool bad bay leeyihin kuwa soomaaliya ku nool bad bay leeyihin kuwa jabuuti ku nool bad bay leeyihin waay ay u lahan waayeen kuwan anagu eh, reserve area ay bad ay u- ay u heli waayeen marka waa inay bad helaan buuri kuwaas soomaalidii badii waa waa inaan ubadkayaga si aanay isku dilin mustaqbalka waa inay bad helaan baddaas waxay noqotay aan xoogaa ku helayno lughayo waa lagu tuuray imika bariga lughayo waa lagu tuuray laakiin iyagu rasmigii waayo abiyo afkiisa ka cadeeyay ilaa haddana uu taagay si uu seelax u heli lahaa waa ka somalilan ictiraafkeeda dhammaanteen waynu wada khuseeyaa dhammaanteen waynu wada taabanayaa waayo aqoonsigu wuxuu keenayaa horumarka somalilan laakiin dalkii oo kala dhantaalan in inaad tiraado waan kala dhantaalayaaye qeybtaa waxaan siiyey xabashi oo ha qaato oo ah meesha ugu manfaca badneed dhulka ictiraafkaad raadinaysa waa in qof qoorta iska jaray oo yidhahdo waan noolaanayaa mana suuroobiso madaxweynahana waxaan ka diidnay kitaabkan gube kaalidii la gube kitaabka ana dee ma ma ma ma ogolitaa xaqiiqada rasmiga ah ee fadhido anaga kuu huba kirana maaha waa aniga erig kugu daray abiy axmed uu carcartamayey ee lab- een, bil ka hor wuxuu lahaa waa inaan bad helnaa soomaali waa inaan ka helnaa maantana intii buu taagan yahay waana kuri lughaya iska daa barig lughaya iska daa habashi sailac buu rabaa Wa- waa inaynu si wada jira u wada eegnaa maaha hebel iyo hebel waa inay si wada jira waayo waa wax hanti inaga wada dhaxaysa dadka deegaanka ku wada nool somaliland iga durug maanta meeshuu doonu qof walba digi karaa ka u dhashay laascaanood haddii maanta sailac wax ka soo galaan waxbuu ka dhisan karaa uu ka- horumar buu ka samaysan karaa laakiin maanta hadduu xabish yimaado mid uu wax ka qabsanaya ma horta soo hadalqaadkeedaaba dembiyaba inaan is afgaranaba habasha mii taalaaba mayna dhulkeenaan isku afgaranaa habasha isku afgaran mayno heshiiskuna waa wax daba socda waayo markuu iminka uuna daawado waa waa laynagu eegayaa waa kudayid haddaynan dhammaanteenba rida ficil adag aynan ka samayn oonan diidmo adag aynan ka samayn hadhowna waxaa taala inaan dhammaanteen bilaa dhulka ka kaca
waa hagaag wasiirka difaaca somalilan ayaa dhegaysateen saaxiibayaal oo ka hadlayay ee marka la eego ee dareenkiisa ku aadan xaaladda adag ee ka taagan deegaanada somalilan iyo gadoodka ka dhashay damaca qaawan ee dowladda etoobiya ku wajahan biyaha soomaaliya geesta kale magaalada garowe ee soomaaliya maanta waxaa ah, halkaasi eh, si dardar leh kaga socday doorashooyinka ee puntland iyada oo ay maanta ku hasiisneed markii ay musharaxiinta ay araahadooda la wadaagayeen xubnaha golaha wakiilada ee puntland si maalinta biritaha ee qeyb ay kaga noqdaan doorashada ka dhexeyso magaalada garowe ee puntland soomaaliya waxaana eh, xubnaha musharaxiinta ah ee maanta khudbadahooda jeediyay ka mid ah madaxweynaha hadda talada haya ee puntland saciid cabdulaahi deni oo eh, isagu u sharxan xilka madaxtinimada ee maamulka puntland iyo eh, xubno kale oo iyaguna eh, uu ka mid yahay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya ambasador axmed ciise ciise cawad iyo eh, weliba sidoo kale asad diyaano xubno kale oo uu ku jiro wasiirkii hore ee maaliyadda puntland xasan shiraab gaal iyo wasiirkii hore ee so- arrimaha dibadda soomaaliya huruse oo isaguna eh, ka mid ahaa musharaxiinta maanta ee araahdooda markaasi horgeeyay baarlamaanka puntland si ay markaa eh, khudbadihii maanta ay ka jeediyeen magaalada garowe xarunta golaha wakiilada ee puntland ugu soo bandhigeen waxqabadkooda ay doonayaan shanta sane ee soo aadan inay ku hogaamiyaan puntland maalinta birita ah ayaa lagu wadaa haddii rabi laga helo in ay dhacdo doorashada madaxweynaha ee puntland doorashada puntland waxay soo martay eh, muddo jahwareer iyo weliba isjijiid aada u ballaaran oo ay sababtay in khallaaso uu ka dhaco magaalada garowe iyo weliba dagaal eh, gacankaada loo dhex mara dhinacyada mucaaradka iyo weliba hogaanka ee puntland hase haatee ugu dambeyn waxaa suuro gashay in magaalada garowe maalinta biritaah oo sideeda ee, janawari ah laba kun afar iyo labaatan waqtigii loo asteeyey sidii loo jadwaleeyaba inay ku dhacdo doorashada oo ku timaaday doonista dhinacyada mucaaradka baaqyada caalamiga ah ee, iyo weliba sidoo kale baaqyada dhaqanka puntland ka yimaaday haddaba guddiga doorashooyinka iyo amniga ee puntland ayaa caawa soo saaray awaamiir amni oo ku saabsan habka ay shaqadu u qabsoomeyso iyo weliba hanaanka ay ku dhexeyso doorashada madaxtinimada ee puntland Waa ku- guddiga uu ku jiro taliyaha ciidamada ee booliiska ee puntland oo ka hadlayo xaaladihii ugu dambeeyey ee doorashooyinka sidai wax u socdaan
Ah, bismillahi raxmaan raxiim annagoo ah eh, guddiga doorashada waxaan halkan ku qabanaynaa shir saxaafadeed shirkaasoo aan ugu kuurgelayno shaqooyinkii socday iyo sida wax u socdaan waxaa diyaar noo ah oo aan kormeernay goobihii doorashada agabkii doorashada waxaa soo afjarmay eh, khudbadihii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan rabnaa halkan inaan la wadaagno bulshada reer puntland iyo dhammaan eh, bulshada caalamka oo dhan in berri oo sideeda janaayo ay dhacayso doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan rabnaa marka in ee toddobada subaxnimo ay yimaadaan dhammaan xildhibaanada iyo musharaxiinta iyo martisharabta is- ifiteeshinka la siiyey oo hoolka soo gelaysa baan rabnaa toddobada subaxnimo si sideedda shaqada noogu bilaabato waxaan kaloo rabnaa in dhammaan loo hogaansamo amawiirta ka soo baxda guddiga doorashooyinka amniga oo haddan wasiirka amniga iyo hogaaminan taliyaha ciidanka booliiska oo nala jooga ayagana waxaan rabnaa amawiirta ka soo baxda iyo talooyinkooda in la qaato waxaan kaloo faraynaa ciidamada ammaanka in ee, ammaanka goobtan doorashada iyo dad qof aan invitation wadan ausa soo gelin qof ee, ee, ee, aan lagu talagelin inuusa soo fadhiisan waayo meeshan kuraasta taalla iyo dadka waa waa wax magaca loo la yaqaano laakiin ma rabno in mataqaanaa qofkii raba uu soo galo oo meesha ay noqoto meel ee, qof kasta soo geli karo ciidamada iyo saraakiisha iyo guddiga amniga doorashada waxaan ka codsanaynaa in ay nagala shaqeeyaan habsami u socodka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ilaahay waxaan ka baryanaa si nabad inoogu dhammeeyo goobihii doorashada iyo aabkii doorashada iyo goobihii codbixinta iyo kuraastii iyo dhammaan agabkii looga baahnaa berri in lagu qabto doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa soo kormeerray diyaar bay noo yihiin waxaan codsanaynaa waxa weeye saraakiisha amniga meelaha ay ugu talagalaan ciidamada la socda madaxda oo ay u asteeyaan halkaa inay kaga haraan tirada ay u asteeyaanna ay la soo galaan golaha amaamirtan loo hogaansamo berri waxaan filayaa wadooyinka soo mara golaha iyo magaalo madaxda oo dhan in ciidamada ammaanku ay xiri doonaan hala dul qaato wakhti yar bay soconaysaa hawl weyn iyo maalin weyn baana ku soo aadan dhammaan dadka shacabka iyo bulshada waxaan ka codsanaynaa in loo daq- loo dulqaato shaqada ay ciidamada hayaan lanana shaqeeyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo shaqadaas oo gebageba hadda taagan ilaahayna au- au si nabada noogu dhammeeyo ilaahay baa mahadle intii hore noogu soo dhameeyey si nabada haddana waxaan filaynaa si nabada inay noogu dhammaato inta dhiman waxaan codsanayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad in ciidamada ammaanka lala shaqeeyo ciidamadana waxaan rab dadka inay u dhimriyaan amaamiirta ay soo saaraanna musharaxiinta xildhibaanada cid kastoo ciidan wadata inay u hogaansato amaamiirta soo saaraan guddiga amniga oo ba- warqoraalka iyo baaqa ay soo saaraan guddiga doorashada amnigu loo hogaansamo intaas ayaan codsanaynaa dhammaantiin waa mahadsantihiin ilaahay ayaa mahad iskale noo suurtageliyey aana ka rajeynayno inta dhimanna inuu noo suurtageliyo si nabada
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaan marka waletu salaamayaa guddiga doorashooyinka guud ahaan xildhibaanada guud ee doorashooyinka do- ku dooranaya madaxweynaha iyo madaxweyne howlka baarlamaanka waxaan salaamayaa ciidanka amniga guddiga amniga doorashada oo halka ku sugan oo hawl badan soo qabtay hawshuna ay tahay maanta gebagabo Ee, dhammaan ciidamada shaqaynayay oo hawsha ku jira waan rabno inay hawsha inta ka dhiman qabtaan iyagana dhammaantood waa salaamaya guud ahaana reer puntland waa salaamayaa kheyr iyo nabad baan u rajaynaynaa iyo mustaqbal fiican wixii alla caalaf ugu diraa berito soo bixi doona waxaan rabaa cid walba inay ku koolsaato wixii soo baxa oo oo nin walba caalafkiisu noqdo waxaa kaleeto aanu falaynaa ciidamada amriga inaan maa- qof aan wadan invitation aanu iridaan la soo gelin soona istaagin Cii- dadka soo gelaya oo musharaxiinta iyo madaxda kale waxaa loo asteeyey meelay ciidamada ku reebaan halkaasaa ciidamada lagu reebaya cid walba xildhibaanada ee, ee, musharaxiinta xubnaha u qoran oo aad xadadeen ninku labada xubnooda ayay la soo gelayaan wixii kaleeto ciidan waxaa lagu reebaya bannaanka waxaan rajaynaynaa dadka ka rajaynaya shacabka inay nala shaqeeyaan baabuurta gaadiidka isocodka saacadaha doorashooyinka dhammaan waa la xanimayaa gobollada laga xanimayaa guud ahaan magaalada garowna waa la xanimayaa ha dulqaatay inta hawshaas soconayso waxaan ka rajaynaynaa ilaahay dankiis inaad naga aqbashaan oo cid walba ay ka- taxadarto oo nabadda nagala shaqayso aad baad u mahadsantihiin dhammaanna waa idin salaaya mustaqbal baan idin rajayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa weeye waa la hadlay guddiga doorashooyinka baarlamaankuna waa hadleen wasiirkii amniguna wuu hadlay keliya waxaan rabaa laba qodob oo yar yara inaan maaragtay ku daro waxaa laga rabaa oo la samaynayaa cid kasta oo xildhibaana oo soo gelaysa meeshuu ka soo gelayo gaariga kala soo gelayo waxaa la rabaa magaciisa oo saddexan iyo taleefonkiisa oo qoran oo dadka jeegaraynaya ay arkaan qofkaas inuu yahay xildhibaan kaarkiisiina wata gaarigiisana wata taleefonkiisana qoray si waraaqdaa loo haysto oo looga jeegaray qofka soo gelay waxaa kaloo la rabaa madaxda musharixiinta sidoo kale wixii loo asteeyey oo baabuurka ay wataan oo loo asteeyey oo loo ogolaaday iyagana meesha in looga naadiyo oo looga sheego barahay ka soo gelayaan oo iyaduna ay tahay wax cad hadalka uu cad yahay Ee, qodobka labaad oo aan rabno inaan ku hadalno waxaa ka mid ah gudaha guddoonku wuxuu sheegay guddigu wuxuu sheegay in kuraastu kooban tahay dadna ku qoran yahay cid aan kursigaa ku qornayn ama aan kaar wadan kursi aan wadan inayan soo geli karin iridda shishana aan laga soo dayn karin iridda baarlamaankana ayan soo geli karin oo arrintaasu ay tahay dadku xilli maanta wax la raadiyo laguma jiree qof walba taleefonkiisu leef ka geli karaa isagoo gurigiisa jooga haddaa wada doorashada yuusan waxba isku soo mashquulin meesha doorashadu ka dhacayso ama shaqadu ka socoto oo in gaadiidkuna jaam nagu noqon ee qof walba intuu gurigiisa tago mobilkiisa ha daarto doorashadu waa life ama dalka ha jooga ama dibadda ha jooga halkaasaa looga jeedaa marka wuxuu halkaan isugu soo ciriiriyo ee waxay noqonaysaa xoogaa maaragtay in hadhow saxmad ay ku noqoto ee aad iyo aad baan waxaan uga mahad celinaynaa dadweynaha reer puntland gaar ahaan dadka magaalo madaxda isugu yimi oo doorashada u yimi ama dadka ee inay cid caawiyaan u yimi inay si fiican amnigana ula soo qayb qaateen intii hore haddana inay si fiican amniga uga qayb qaataan iyadana iyadana waan soo dhoweynaynaa marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa halkaa qofkii ilaahay calaf ugu daray baa ka soo baxaya ilaahay calaf ugu daray cid walba oo soo baxdana dee waa madaxweynihii puntland buu noqonayaa oo loo doorta halkaa lagu doortay in la soo dhoweeyo lala shaqeeyo kulligeena aynu wada shaqeyno dadka wax doonaya waa dad wada reer puntland waa dad isku wada mid ah marka aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad arrintaa maaragtay aan u dhiirigelinaya qof walba inuu ku kalsoonaado doorashada halkaa ka dhacaysa
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c bala xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
Supersign Design design daabacaad ku la sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco supersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo deg deg weye shaqadoodu daha iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurari ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay Ee, dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay haa maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolar ribar waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sidho simi kaarka somteele waa xirmo data internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu talagashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo io dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega io dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer ii dahab baa la socdaa si walba ku anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid ah akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysi
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarniga
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhegeysanaysaan barnaamijka wareegga wararkana waad la socotaan wararkeena kale ee caawa barnaamijkeena ku jira haddaan fiirino gobolka mudug ee soomaaliya dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay waxaa ka dhacay howlgallo aada u culus kuwaasi oo ciidamada huwanta oo garab ka helaya ciidamada militariga soomaaliya ay ka fuliyeen islamarkaasina howlgalladaasi ay ku bartilmaameysadeen fariisimo dagaalamayaal shabaab ay ku lahayeen gobolka mudug sidoo kale waxaa jira duqeymo culus oo lala beegsaday goobaha ay dagaalamayaasha shabaab ay ku sugnaayeen ee gobolka mudug dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka hadashay howlgalkan waxaay sheegtay in lagu dilay saacadii lasoo dhaafay dhowr ka mid ah dagaalyahanada shabaab sida lagu sheegay war ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya gobolka mudug dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa si xooli ah kaga socday howlgal iyo guluf militari oo ka dhan ah al-shabaab waxaana isla toddobaadkan ku geeriyooday allaa u naxariistay abaanduulihii ururka siddeed iyo tobanaad ee ciidamada gorgor ee soomaaliya waxaana markaa maanta isaguna aas qaran lagu sameeyey magaalada caasimadda ee muqdisho weli wareegga wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan haddaan dib ugu noqono wararka somalilan xildhibaano iyo xubno wasiira oo maanta magaalada muqdisho ku shiray ayaa waxa ay si adag markaasi ay u cambaareeyeen damaca qaawan ee dowladda etoobiya ee ku wajahan biyaha soomaaliya waxaana ay ka hadleen dareenka reer oodal ay ka muujiyeen arrinka kaasi oo kuwan qaar ka mid a xubnahaas oo uu ku jiro wasiir xagaa iyo sidoo kale wasiirkii hore ee maaliyadda soomaaliya
nin waalan walaalkii ayaa u miyir ah ee ku soo dabaala xayndaabka sharciga iyo dhowrista karaamada ummadda soomaaliyeed madaxda somalilan annagoo ah siyaasiyiinta wasiirada xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ka soo jeeda gobollada galbeedka somalilan waxaan halkan ku soo jeedinaynaa mowqifkayaga ku aadan isfahamka dhalanteedka ah ee dhex maray abiy axmed iyo muuse biixi annaga oo wada og damaca soo jireenka ah ee etoobiya ee xeebaha soomaaliya inta la ogyahay taariikhda geeska africa annaga oo ka dherigsan xaqiiqada bannaanka taalla ee rabitaanka ra-iisul wasaaraha etoobiya ee bilihii lasoo dhaafay uu si badheedh ah fagaarayaasha ula taagnaa in etoobiya xoog iyo xeeladba ay ku hesho yeelatana dhulka dhulbadeedka badda cas gaar ahaan magaalo xeebeedka saylac iyo agaarkeeda annaga oo arkaynaa guuldarrada haysata maamulka muuse biixi ee bur iyo burburka ku dhacay ee ay ku baxeen gobollada bariga khaatumo bariga ee khaatumo talada ku laabatay beelaha kacdoonnada shacabka iyo doorashada muddo dhaaftay oo waali iyo miyirbeel ku riday muuse biixi iyo maamulkiisa annagoo maanka ku hayna heshiisyadii bulsho ay beelaha wadadega somalilan ku dhisteen maamulka jira si ay u ilaaliyaan nabadgelyadooda iyo wadajirkooda una ilaashadaan deegaankooda iyo badqabka dadkooda annaga oo cuskanayna xeerarka dawliga ah heshiisyada caalamiga ah annaga oo bogaadinayna go'aan- go'aankii golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ee soo baxay bishii bishii janawari kowdeedii afar iyo labaatanka ee qab- oo muxuu ahaa xilligaa qabsoomay iyo xeerka labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ay ku buriyeen isafgarad ku-sheegii dhex maray muuse biixi iyo abiy axmed waxaan bogaadinaynaa waxgaradka odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo haweenka gobollada waqooyi ee ka gadooday damaca guracan ee dowladda etoobiya iyo muuse biixi waxaan bogaadinaynaa ee, dibadbaxyada ka turjumaya rabitaanka shucuubta aayahooga ka tashatay ee diiday dulmiga caburinta iyo gaboodfalka joogtada ah ee midnimadoonka ah waxaanan ugu yeedhaynaa dhammaan inta leh damiirka nool ee xorta ah ee jecel wadajirka iyo gobonimada ummadda soomaaliyeed inay meel qura uga soo wada jeestaan damaca etoobiya iyo kuwa ku dilaalaya waxaan halkan ugu caddaynaynaa shacabka aan matalno ummadda soomaaliyeed oo aan iyo adduunweynahaba u sheegaynaa inaan marnaba la aqbali karin suuragalna aysan ahayn inta qof soomaaliyeed oo damiirkiisu fayow yahay uu ku nool yahay geyga soomaaliyeed inaan la dhexal wareejin karin dhulka soomaaliyeed lana dhalan rogi karin dadkayaga oo suf- oo si fudud aan loo dhiibi karin hantida jiilalka dhalan doona dadka soomaaliyeed iyagoo intan ka tamar yar kana taag daran waxay xeebaha dheer ee badda cas iyo badweynta indiyaba ka ilaaliyeen quwadihii adduunka soo maray qarniyo badan waxay dhowreen oo nagu soo simeen jiritaanka qowmiyadda soomaaliyeed ee muslimka ah inaan la dhalan rogin waxay dhulweynaha geyga soomaaliyeed ee khayraadka badan oo madax bannaan oo ah hantida keliya ee aan awowyadeen ee ka dhaxalnay ma jiro cid madax cid madax ah ama mas-uul ah oo xaq u leh inay bixiso taako ka mid ah biyaha iyo dhulka soomaaliya dhulka lagu ilaaliyey dhiigga geesiyaashii soomaaliyeed ma jiro wax lagu bedeli karo duulaanka etoobiya ee lasoo huwiyey is-afgarad iyo heshiis beenaadkani wuxuu halis ku yahay jiritaanka ummadda soomaaliyeed sidaa darteed waxaan waxgaradka culimada siyaasiyiinta haweenka dhallinyarada iyo dhammaan qaybaha dadkayaga u sheegaynaa inay isu taagaan difaaca dalkooda dhowrista dhaqanka iyo dhaxalka ubadkooga inay cod dheer kaga hor yimaadaan waalida muuse biixi iyo abi axmed oo aysan ogolaan in askari etoobiyaanihii saldhil ka- saldhig ka samaysto ciidda iyo badda soomaaliyeed waxaan dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqaynaa inay garab istaagto shacabka xaqudirirka ah ee jecel midnimada ummadda soomaaliyeed waxaan golayaasha somalilan waxaana golayaasha somalilan saaran waajib taariikhiya inay damiirkooda la hadlaan oo aysan ogolaan in dunyo ama damac kursi la dhaafsado mustaqbalka dadkooda waxaan leenahay gobonnimo iyo sharaf ha ku doorsanina gumaysi hor leh oo ka horta- oo ka hortaga isudayga miyir la-aanta ah ee muuse biixi ee wakhtigu ka dhammaaday cimri tegay ceeb laguma sagootiyo ma jiro ictiraaf i- ay etoobiya hayso waxa ugu weyn ee abi axmed bixin karaa waa inuu magaca ictiraafka uu kula wareego dhulka iyo badda dihin ee soomaaliya ugu dambaynna gobollada waqooyi isu beddelaan kili labaad oo oromo u soo kordhay gobonnimada iyo karaamadu waxay ku jirtaa midnimada ummadda soomaaliyeed ee wada dhalatay waxaase nasiib darro ah ruux walaalkii ka duday oo waraabe u hoyday nin waalan walaalkii ayaa u miyir ah ee ku soo dabaala xayndaabka sharciga iyo dhowrista karaamada ummadda soomaaliyeed madaxda somalilan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu taa waa maalin aada u weyn oo xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka eh, awdal ay ku muujinayaan kuna taageerayaan Eh, ay ku muujinayaan dareenka ay ka qabaan iyo waxaa lagu sheegay hesiis ku sheega oo aan ahayn runtii wax bays sharci iyo muxuu ahaa midna leh ee ay tahay damac nin waashay oo wareeray oo kursigu maan maray tallaabooyin ku qaaday Ee, waxaan bogaadinaynaa shacabka ka soo jeeda gobolka awdal degmooyinkiisa kala duwan ee dareenkooda muujiyey inaanay marnaba raalli ka ahayn ee, muxuu ahaa tallaabadaa guracan iyo heshiisku sheega ee, ay muxuu ahaa leeyihiin waan kala saxeexana waxaan dadka soomaaliyeed iyo dadka reer awdalba la wadaagayaan rabaa inaan u sheego ee, muuse iyo keyrkii inagama aabbo fiicno dhulkiinana inama laha soomaali waa wada nahay dhulka waa la wada leeyahay haddana waa lasii kala leeyahay waxaa nasiib darro ah waxaan xasuustay markii aan hadalladaa maqlay gabaygii allaha u naxariistee muxuu ahaa, eh, gaariya ee ahaa aadanow dadka awdal iyo sool aadanow ha kirteen maalin baa iman doonta raacdadooda adkaasoo lagu raadsho ilays hadday taaganta maanta wuxuu sii saadaalinaya murjin oodo madow waa gabalaay muxuu ahaa, cabtir maxay sheeganayaa hambadaa ay gabalaay sii kaba raacin dadka somalilan waxaad ku soo caanamaaseen degenaansho waxaad ku soo maawaasheen ismaqal iyo kala dambeyn iyo inaad dantiina nabadda ka hormarisaan ninka waalan iska qabta yaanu dab idinka gelin nabadda ayaad ku naaloonaysaan soomaaliya soomaali baa leh qof soomaaliyeedna kuma dhiiran karo taaka ka mid a dhulka soomaaliyeed inuu muxuu ahaa eh, bixiyo Eh, sidaan xalayba eh, waraysigu uu sheegay eh, waxyaabo fara badan oo aan dhulka iyo kooridoorka dhulka la qaadanay ahayn oo aan muuqan oo dadka soomaaliyeed u muuqan ayaa rabay inaan u sheego oo ah eh, ceelashii shidaalka heemaal one iyo heemaal two inay meesha ku yaalaan oo ay ay rahay meelaha ay inay qaataan oo uu doonayo waxaa kaloo badda dhan eh, offshore-ka ka buuxa shidaal sida markaad gasho google-ka haddaad weydiiso shafron heshiiskii lala saxeexday iyo khayraadka intuu yahay iyo intuu dhulka ku fadhiyo markaad aragto waa dhul soomaali ka badan wanaag iyo walaalnimo iyo iyaana wax lagu lagu wadaagi karaa laakiin laguma wadaagi karo anaa bixiyey anaa keenay Eh, abiy iyo dowladda etoobiyana mid baan oran lahaayo waxaan maanka ku haynay hadda iyo waxaad la timaadeen waa laba kala duwan sida duniduba hadda isku kaashato laba dalo derisaan nahay intaan adduunyada nolosheedu jirtana deris baan sii ahaanayna laakiin waxaan islahay way caqliyeysteen oo ma- maskax kale ay la imanayaan maadaama ay burburkii labada dowladoodba dadka labada dhinacay si fiican isku dhex galeen oo ay si fiican isu barteen waxaan rajaynaynay siyaasaduna inay eh, isdhex gasho oo danta guud laga wada shaqeeyo sidii ay laysku kaashan lahaa etoobiyana dee ilaahay abuuray baa dhulkeeda annaguba kuma haysano webiyada muxuu ahaa nile iyo webi mara ma lihin maxaa soomaali u heli weyday khayraadka kale ilaahay siiye aadka u fara badanna kuma haysano male soomaali maxaa aan ku duunaynaa nimbeyntiisa inuu iimaansado ayaa haboon wixii la isweydaarsanayna la isweydaarsato gobolku wuu soo noolaanayay wuu soo ifayey laakiin mugdi baad dib ugu celinaysaa waxaad horseedaysaa dagaallo waxaad horseedaysaa inay soomaaliya wada noqoto haliyeyees wada qarxinaya ka joog baan kulanahay intay goori goor tahay muusena sharciyad iyo deegaan si alla si aad ugula heshiis ugula geli kartaana ma jirto dadka somalilan dhammaantood eh, waxaan leeyahay u istaagay sidaad u dhacsan lahaydeen dhulkiina annaguna garbihiina taagannahay dowladda soomaaliyeed oo isku duubana garbihiinay taagan tahay oo sidii ay u difaaci lahayd dalka iyo dadkaas diyaar bay u tahay marka inta ay ka noqonayaan eh, ay heshiis beenaadku sheegaas ay ka noqonayaanna marnaba codkiinu yaanu hoos u noqon marnaba haysdhiibina codkiinu kor ha ahaado dareenkiinu kor ha ahaado waan idin garab taagan yahay dowladda soomaaliyeed baan idin garab taagan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Thank you.
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareega wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho iyada la socodsiinaya nabadgelyo